sidii aad warkaygaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqashaan horey loo shaacinin waxa uu ku tegey magaalada baydhabo madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku heliyey wasiirar ka tirsan xukuumaddu ay ka mid yihiin wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda iyo ka warshadaha waa yuusuf macalin amiin iyo aadan maxamed nuur saransoor iyo xubno kale oo ka mida dowladda saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee baydhabo kula xidhiirtay wasiirka ganacsiga ee warshadaha aadan maxamed nuur saransoor waxayna ugu horreyn weydiisay inuu madaxweynuhu la kulmay labada dhinac ee isku haya magaalada baydhabo iyo in kale sidaa la socotaa madaxweynaha saaka ayuu magaalada baydhabo wafti ballaaran uu hogaaminayey marka markuu tegey wixii ka dambeeyena wuxuu bilaabay inuu wada tashiya la yeesho dhammaan bulshada ku noqon gobolka baay magaalada baydhabo wada tashiyadaas oo oo bilowday saaka markuu yimid ilaa iyo haddana way socdaan wada tashiyadaas wada tashiyada ma kuwa uu la qaadanayaa guud ahaan dadka cuqaasho dhaqanka siyaasiyiinta iyo maamulada looga kala dhawaaqay magaalada baydhabo saddexda gobol iyo lixda gobol mase kuwa dad gaara uu la qaadanayaa noo faahfaahi wadahadaladan haddun bay bilowdeen welina waa socdaan markii ay soo gabagaboobaan ayaan insha allahu idaacadahan siin doonaa waxay ku dhamaadeen iyo cidda lala kulmay waa tahay dhinacyada maamulada ee isku hayay magaalada baydhabo weli madaxweynaha cid ma kala kulmay madaxweynaha wadatashigii uu yimid weli waa ku dhex jiraa wuuna bilowday welina uma dhamaanin marka wadatashigaasi u dhamaado ayaan war ka soo saari doonaa haddii ilaa yidhahdo waa tahay qodobada wadatashiga een dhinaca dowladda oo wafdiga madaxweynaha oo adiguba aad ka mid tahay een aadan sorosoor maxaa ka mid a waxyaabaha aad kala hadlaysaan tan iyo waktigan dhinacyada aad aragteen
madaxweynaha runtii boqoshaduu ku yimid waa boqosho rasmi ah wuxuuna rabaa inuu gadaha runtii shacabka ku dhaqan gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo waxyaabaha ay jecel yihiin siday wax u rabaan sida ay rabaan inay iyagu ay waxyaaba ay banaynayaan guud ahaan waxyaabaha ay rabaan iyaga ayaa la weydiinayaa iyaga ayaana sheegan doonaa duula yidhaahdo tan iyo waktigan maxay idiin soo gudbiyeen dhinacyada aada la kulanteen ilaa iyo hadda intii lala kulmay waa lala kulmay intii dhiman waa lala kulmi doonaa marka kulanku noo dhamaadana insha allahu markaasaan uka hadli doonaa waa tahay dhinaca waxaan la hadalnay saakadii hore ee maamulka lixda gobol madaxweyne ku-xigeenka maxamuud sayid aadan waxa uu eedeyn usoo jeediyey madaxweynaha dowladda soomaaliya oo uu sheegay in maamulka saddexda gobola uu isagu wado oo uu riixayo marka eedeymahaasi maxaad ka leedihiin dhinaciina dowladda waxba kama jiraan weli dowladdu saddex gobol iyo lix gobol midna kama hadlin wadatashi magaalada baydhabo wadatashigiina wuu bilowday welina dhahdu marayaa hadda lama gaarin waxyaabahaas oo lasadeeyo waayo wadatashigiibaa weli socda waa tahay marka labada dhinacba miyuu la kulmayaa madaxweynaha kuwa maamulka saddexda gobol iyo kuwa lixda gobolba wadatashiga madaxweynaha wuu bilaabay wuuna u socdaa markuu soo dhamaystilaan ka hadli doona haddii layihaado waa tahay bal waxaad sharaxaad iga siisaa xaalada guud ee jawga magaalada baydhabo oo saakadii hore la sheegay in mudaharaadyo ay jireen dadku ay aad u kala qaybsan yihiin sida la leeyahay maxaad bal sawirood iga siin kartaa wasiir arrinkaasi waxba kama jiraan mudaharaadyo kama socdaan aad bay u degan tahay wax dhibaataana ma jiraan madaxweynahana si jiran udhawey magaalada baydhabo wadatashigiisana waa uu wataa wax dhibaato a magaalada baydhabo ka taagan haba yaraatee ma jirto xaaladda waa iska adi wax ziyaada kalana ma jiraan waxaa nagu maqaalaa in madaxweynaha uu damacsan yahay in uu magacaabo guddi ee ka kooban golaha wasiirada wakhtigan la socda iyo qaar ka mida siyaasiyiinta iyo xildhibaanada oo la kulmaya labada dhinac marka taasi maxaa ka jira arrintaasi adigu baan kaa maqlay aniga marka intee in leeg ayaa waftigiinan uu sii joogi doonaa muddada uu joogayo magaalada baydhabo wafdigan madaxweynaha uu hogaaminayo wakti u go-an oo uu hawshiis kusoo gebagabeyn doono oo lagu tashaday oo waktigaas uu dhamaana la dhihi kara ma jirto wadatashi baa bilowday sidaan horeyba kugu sheegay markii wadatashigaas uu soo dhamaadana insha allahu magaalada ku noqon doonaa
kaas waxau ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda soomaaliya aadan maxamed nuur saransoor oo ka mid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ee haatan ku sugan magaalada baydhabo